halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa maalin sabti ah lix iyo labaatanka bisha disembar sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa idiin daadiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobadan barnaamijka galabnimo idinku hayno waxaa dhegaystayaal ka mid ah maamulka shabeellada dhexe oo beeniyey in qaadashada indhashareerka laga mamnuucay gobolka guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe sheekh abukar cali maqaney ayaa arrintaasi ka hadlay arrintaas waxba kama jiraan wax maamulka gobolka iyo degmada heer gobol iyo heer degmo ah oo go-aan inta isugu yimid arrintaas ka tashti ma jiraan ninkaas ilaa iyo hadda hadda waa uu shaqaa socoto oo waxaa la baarayaa meeshii uu ka keenay iyo cidda go-aankaas gaartay oo hadda su-aal ayaa ku socota marka arrintaasi ma jirto waxaa kaloon idiin haynaa kulan dadweyne oo ay v o edu ku qabatay magaalada muqdisho oo looga hadlayay dhallinyarada iyo amniga waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyadii heesaha iyo weliba qodobo kale marka hore sawirkii caalamka
wararka ka imaanaya dalka siiriya ayaa sheegaya in magaalada dimashik lagu dilay hogaamiyihii jabhadda ugu xooga badan ee dalkaasi xukuumadda siiriya ayaa sheegtay in weerar dhanka cirka ah uu ku dhintay zahran aluush oo ah ninkii aasaasay jabhatul islaam uuna geeriyooday xilli uu ku sugnaa xarunta jabhaddaasi oo ku taalla bariga magaalada dimashik ee caasimadda dalka siiriya geerida caluush ayaa dhabarjab weyn ku ah jabhadda hubaysan ee isku diyaarinaysay inay wadahadallo looga hadlayo xaaladda siiriya la yeeshaan madaxweyne bashaar al asad bilowga sanadka dambe ee labada kun lix iyo tobanka duqaynta dhanka cirka ah ee lagu dilay caluush ayaa sidoo kale la sheegay inay ku dhinteen xubno kale oo sarsare oo ka tirsan jabhadda uu ka tirsanaa caluush warar aan weli la xaqiijin oo ka imanaya dalka siiriya ayaa sheegaya in weerarka cirka ee lagu dilay hogaamiya zahraan caluush ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dalka ruushka
afhayeenka ciidanka ciraaq ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay ku sii siqayaan bartamaha magaalada ramaadi ee uu dagaalu ka socdo kuwaasoo dagaal xoog badan ku haya magaalada labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ciidanka ciraaq ayaa doonaya inuu dib ula wareego gacan ku haynta gobolka waa magaalada ramaadi oo gashay gacanta maleeshiyaadka ururka isis bilowgii sanadkan ciidanka ciraaq ayaa haddii ay la wareegaan magaalada ramaadi ay taasi ka dhigan tahay in gacanta ay ku dhigeen magaalada ugu muhiimsan gobolka alambaar ahna caasimadda gobolkaasi afhayeenka ayaa sheegay maanta oo sabti ah in ciidanku uu weeraro dhinaca cirka ka fuliyey gudaha magaaladaasi kuwaasoo qorshuhu yahay in lagu sii qarxiyo dhammaan waxyaabaha qarxe ee isis ku haastay gudaha magaalada iyo deegaanada ku hareeraysan si taasi ay u suurtagelisay in ciidanka lugtu uu si fiican ugu galo gudaha magaaladaasi ee uu dagaalku ka socdo
booliiska israa'iilna waxay sheegeen inay toogasho ku dileen falastiini isku dayey inuu iyaga midiyeeyo falkan oo ka dhacay magaalada jerusalem ayaa ah kii ugu dambeeyey ee dhacdooyin saddexdii bilood ee lasoo dhaafay dhulkaasi ka socday afhayeen booliiska u hadlay afhayeen booliiska u hadashay ayaa sheegtay in saraakiisha booliiska ahi ay u dhaqaaqeen dhinaca nin ay u maleeyeen in si shaki uu ku jiro uu u dhaqmayey meel ku dhow xaafadda qadiimiga ah ee magaalada qudus afhayeenka ayaa sheegtay in ninka uu midi la soo baxay iskuna dayey inuu ku mudo mid ka mida saraakiisha iyaga oo markaa kadibna toogasho ku dilay jimcihiina askar israa'iiliyiin ah ayaa si xun u toogtay haweeney falastiini u dhalatay iyaga oo sheegay inay doonayeen inay baabuur aan ku celiya dhegeysalka iyagoo sheegay inay doonaysay haweenadaasi inay baabuur jiirsiiso askarta ayaa oo marayay xaafadda silwaad ee daanta galbeed ee la haysto
dowladda shiinaha ayaa xaqiijisay go-aankeeda ku aadan inaanay warqadda shaqada u cusboonaysiin doonin wariye faransiis ah oo magaalada beijing ka howlgeli jirtay wariyaha ayaa lagu soo wariyaha ayaa lagu tumay inay argagixisada taageero u fidiso taasoo micnaheedu yahay inay waddan ka baxdo intaan sanadku dhammaanin wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa sabtidii maanta hayd sheegtay in ursula guthier oo wargeyska lobs uga soo warrami jirtay magaalada beijing ayna ku habboonayn inay kasii shaqayso shiinaha shiinaha ayaa ka dalbaday miss guthier inay la noq inay la noqoto mid ka mid a maqaaladii ay qortay haddii ay doonayso inay shiinaha kusii sugnaato waxayse sheegtay inay diyaar u tahay inay dalkaasi ka baxdo
halkaad warkaasi kala socotaan wadaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington waxaad degaysanaysaan v o a sidii aad idaacaddeenii shalay ku maqasheen waxaannu sii daynay waraysi aan la yeelannay agaasimaha warfaafinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe cabdikariin cumar oo uu ku sheegay in maamulkoodu uu mamnuucay in dumarku ay ku qaataan indhashareerka ama niqaabka qaybo ka mida magaalada jowhar xilli maamulka uu isu diyaarinayo martigelinta shirka maamulo samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe hadalkaasi waxaa beeniyey kuusimaha guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ahna ku-xigeenka sheekh cumar cali maqaney waryaheena cabdiraxmaan xuseen fure ayuu qadka taleefonka ee magaalada jowhar ugu warramay
arrintaas waxba kama jiraan wax maamulka gobolka iyo degmada heer gobol iyo heer degmo ah oo go-aan inta isugu yimid arrintaas ka tashtay ma jiraan ninkaas ilaa iyo hadda hadda waa uu shaqaa socoto oo waxaa la baarayaa meeshii uu ka keenay iyo cidda go-aankaas gaartay waa hadda su-aal ayaa ku socota marka arrintaasi ma jirto waxa aan ka maqlin idaacadaha horta idaacadaha mid loogu dhegeysiga badan yahay waa v o a da dadku ay jecel yihiin ayada keliyana sida badan laga maqlay haddii wax la mamnuucaya iyo haddii kaleba arrintaasi waxay u taallaa maamulkii gobolka laakiin in laga been sheego oo la yidhahda maamulka gobolka shabeellaha dhexe wuxuu joojiyey indhashareer in la xirta arrintaasi waa been wax ka jirana ma laha wa gartay laakiin waxaad ku xisaabtantaa mudane inta badan warbaahintu waxay xigataa shakhsiyaadka ama mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka ninkan waraysanayna waa agaasimaha warfaafinta gobolka shabeellada dhexe gobolkiina ma arrintan warbaahintaad kusoo leexinaysaan mise waxaa loo arki karaa iska warhayn la-aan dhex taalla maamulkiina wallahi horta ani maamulka marka la yidhahdo waxaan u dareensanahay in hawshaas iyo arrimahaas waxa in miidiyaha ila haddaan laga rabo inuu yahay maamulka gobolka markaan xaqiiqada ka warano dad shaqaalo hoose ah arrintaasi ma aha doorkooda ma aha waxaana ku sheegay in afhayeen uu jiro oo gobolka uu leeyahay oo wax alla wixii yani go-aan oo kasoo baxa maamulka gobolka afhayeenka ayaa loo dhiibaa oo loo gudbiyaa kadib markaasuu saxaafadda u yeeraa tan kale qofka dembi waa geli karaa oo isaga isagoo xataa mas-uuliyad sheeganaya waa khaldami karaa khalad dembi waa geli karaa waa khalad cad oo maamulka laga galay maamulka gobolka shabeellaha dhexe arrintaasi ma oga wax laga tastay ma jiraan dad fara badan baa markaasi markiiba ka anfariiray go-aankaasi oo su-aalo fara badan isweydiiyey warbaahintana ka dhegaystay dadkaas maxaad fariinaad u faraysaa marka wallahi dadkaas waxaa horta raaligelin aan ka bixinayaa ninkaas oo maamulka gobolka yani agaasimihii warfaafinta sheegtay oo maamulka gobolka oo intaas yani ummadii qalqal geliyey oo xataa amnigii magaalada iyo dadkii qalqal iyo tashwiish badan geliyey horta dadku waa ugu cudurdaarayaa raaligelin aanan ka bixinayna annaga ka maamul ahaan arrintaasi arrin laga tagtay ma aha arrin sax ana ma ahaba sideedaba in la yidhaahdo in lashareer lama qaadan karo xataa sax ma aha wadamada yurub iyo reer galbeedka hadda aad joogtaan adinka iyo maraykanka iyo ayaaba yacni doodo waxaas ay ka socdaan oo xataa shareerkii iyo niqaabkii laga qaataa marka in hadda yani waddan islaam ah iyo dad muslimiin ah iyadoo hadda baahi keeni kartaana aysan jirin in la yidhaahdo shareerka gobolka waa laga mamnuucay arrintaas waa meel ka dhac gobolka loo geystay waayo arrintaas raaligelin aan ka bixinaynaa wa gartay taasi waa taas waxaa jirta in dhowaan waragta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha si rasmiya loogu sheegay in magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ay noqon doonto xarunta ama madasha shirka loogu sameynaya maamulka labada gobol ee shabeellada dhexe iyo hiiraan lagu qaban doono maxaad ilaaya hadda markaasi qabateen sideeda ugu diyaargarowdeen hawshaas adag wallahi arrintaas horta diyaargarowgeeda mar row bilowday oo hadda madaxweynaha dekreetadiisii ka hor ayaaba dhowr bilood ka hor ayaa la bilaabay oo annaga waxaan iska sii dareemi karnayba markii xagga amniga iyo dhan kale laga fiiriyaba iyo meelo badanba in hadda meesha ugu haboon oo lagu qaban karo shir noocaas oo kale uu ka suurageli karo gobolka inuu yahay annaga waa iska sii qiyaasaynay diyaargarow badanaan samaynay dhowr bilood ka hor arrintaasi hadda meel gabagabay maraysaa meelihii lagu shiri lahaa iyo meeshii la degi lahaa iyo wixii oo dhanba waa la diyaariyey magaalada marka diyaargarow weyn oo aan loo kala harin maamulkii iyo shacabkii ayaa ka socda heer gabagaba uu marayaa marka waxay sugayaan oo keliya wasaaraddii inay cayinto muddadii shirka uu dhici lahaa oo keliya
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe waa ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe sheekh abuukar cali maqaney oo qadka taleefonka goordhoweed ugu warramaya waryahayaga cabdiraxmaan xuseen furre halkaad nagala socotaana idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan idaacadda v o a ayaa mar kale kulankii dadweyne maanta ku qabatay magaalada muqdisho waxaana halkudhigga kulankaasi dadweyne uu ahaa dhallinyarada iyo nabadgelyada v o a waxay horey kulamo noocan oo kalea ugu qabatay magaalooyin kala duwan oo soomaaliya iyo dalka dibaddiisaba ah kulankaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba dhallinyaro haddaba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaan kulankaasi wax kaga weydiiyey wariyaheenna jacfar kuukay waa mahadsantahay sandheer kulanku wuxuu ku saabsanaa v o a du ay maanta ku qabatay magaalada tan muqdisho kaalinta dhalinyarada soomaaliyeed ay ku yeelan karaan nabadgelyada kulankaasi waxaa aada loogu jeexjeexay dowrka dhalinyaradu ay ku yeelanayaan arrimaha la xiriira sugidda ammaanka iyo nabadeynta eewaddanka oo idil waxaa kasoo qayb galay madax ay ka mid yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare soomaaliya qadar bashiir iyo dhalinyaro laba boqol ka badan oo isugu jirta dhalinyarada ururada kala duwan ee dhalinyarada ee ka jira magaalada muqdisho iyo arday ka socotay jaamacadaha iyaguna ka jira magaalada tan muqdisho marka ciwaankuna wuxuu ahaa oo aada looga hadlayay oo xoogga lagu saarayay kaalinta dhalinyaradu ay nabadda ku yeelan karaan waan gartay markaa sidee dhalinyaradu ay nabadda uga qeyb qaadan karaan baa layidhi ma la sheegay qodobo iyo wadiiqooyin ay mari karaan si loo xaqiijin dhalinyaradu ayna nabaddarrada ka qeyb qaadan nabadda waxaa la isla gartay oo madaxdii meesha joogtay iyo dhalinyaradiiba ay hoosta ka wada xariiqeen in waxyaabaha nabad la-aanta keenaa ay ka mid tahay shaqo la-aanta waa sabab ka mida sababaha keenaa amaba ugu weyn nabadgelyo xumida waxaana la sheegay in hadda dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan soomaaliya iyo magaalada muqdisho ee caasimada ahba aanay haysan wax shaqo ah waxaa la sheegay in jaamacadaha magaalada muqdisho ee ku yaala iyo kuwa wadanka soomaaliya iyo weliba kuwa dibadda dhalinyaro fara badan oo kumanaana ay sanadkiiba kasoo qalinjibiyaan inta shaqada heshaana ay aada u yar tahay sidaa daraaddeed haddii la doonayo in dhalinyaradu ay kaalin ku yeeshaan nabadgelyada iyo ammaanka waa in shaqo abuuris loo sameeyaa oo shaqo loo raadiyaa qodobkaasi wuxuu ahaa qodob aada loogu aada loo dul istaagay waxaa kaloo waxyaabihii laga hadlay kamid ahaa dhinaca waxbarashada marka qofka dhalinyarada ahi uu soo gaaro da-dii waxbarasho haddii aanu helin waxbarasho ku filan oo tayeysan oo mustaqbalkiisa dambe u damaanad qaadi karta iyadana waxaa la sheegay inay suurtagal noqonayso markaasi in uu qeyb ka noqdo nabadgelyo xumida iyo weliba amni darada sidaa daraaddeedna waa in xoogga la saaraabaa la yiri oo mas-uuliyiintii iyo dhalinyaradiiba ay sheegeen sidii dhalinyarada soomaaliyeed da-dii waxbarashada joogta iyaga waxbarasho tayeysan ay gudaha waddanka ugu heli lahaayeen deeqaha waxbarasho ee dibadaha laga helana si cadaaladii ay ku jirto loo gaarsiin lahaa oo loogu qaybin lahaa waan gartay kulanku ma maantunbuu ku ekaa mise wuu socon doonaa maanta keliya ayuu ahaa barnaamijku sandheere maantuna qabsoomay waxaa kaloo waxyaabihii aadka looga hadlay kamid ahaa in dhalinyarada lafahaantooda iyaga lafahaantooda ay kaalintii ama waajibkii saarnaa oo ka saarnaa dhinaca shacabkooda ama dowladdaba ay gabeen oo aanay sidii loogu talagalay u fulin oo aanay uga soo bixin sidaa daraaddeed madaxdii kulanka kasoo qayb gashay ama barnaamijka kasoo qayb gashay waxa ay aada uga dalbadeen oo ay aada uga codsadeen in marka hore dhalinyaradu ay la timaado gudashada waajibaadka ka saaran dhinaca dalkooda iyo dadkooda arrintaasina waxay jawaab u ahayd mar dhalinyaradu ay sheegeen in dowladda soomaaliyeed aanay ka helin boqolkiiba sagaashan iyo wax ka badan wixii ay uga baahnaayeen marka waxaa timid oo la yiri marka hore waa in dhalinyaradu iyaga ay qaataan mas-uuliyadda ka saaran dhinaca shacabkooda iyo waddankooda markaas wixii ka dambeeya waa ay su-aali karaan oo dowladda dhankeeda bay wax nooga maqan yihiin waa la dhihi karaa ra-iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu sheegay in tabarta dowladda hadda aanay heerkii loogu talagalay gaarsiisnayn in miisaaniyadda waddanku ay aada u yar tahay oo ay wax ka badan nus ka yar tahay deeqaha ay n g o yadu helaanoo waddanka soomaaliya la keeno sidaa daraaddeed dowladda soomaaliya aanan wax sidaa u buuran laga sugi karin oo ay tahay laakiin waxa ay qabatay in la fiiriyo iyo meesha waddanku uu ka yimid ee aanan la fiirin oo keliya meesha loo socdo ee mustaqbalkaasi quruxda badan ah aanan lagu degdegin aan la dhihin degdego waa in halkaa aanu gaarnaa sidaa daraaddeedna waa in marka hore dhalinyaradu ay xoogga saartaa oo ay xoogga si aada oo qoto dheer u fiirisaa heerka dowladda soomaaliya iyo tabarteeda si aanay uga dalban wax aanay dowladda soomaaliyeed awoodin kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda magaalada muqdisho jacfar kuukay oo khadka telefoonka goordhoweyd iigu warramayey
weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o oo toos idinka imaanaysa magaalada washington dhinaca kale magaalada muqdisho saake waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya oo lagu magacaabo canshuur caraaye subeyr faahfaahinta dilka sarkaalkan iyo kulan baarlamaanka soomaaliya uu yeeshay oo lagu ansixiyey hindisa sharciyeedyo waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste kooxa hubaysan ayaa aroornimadii hore ee saakay degmada dherkeenley ee gobolka banaadir ku dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada milatariga kaasoo lagu magacaabayay canshuur caraaye subeer waxaana la dilay sargaalka xilli laga soo baxay salaada subax islamarkaana uu ku sii jeeday shaqadiisa kooxaha dilka geystay ayaa rasaas ooda uga qaaday sargaalka waxaana durbadiiba ay ka baxsadeen goobta falka uu ka dhacay sida uu ku waramayo guddoomiyaha degmada dherkeenley cumar mayre macow
ninkaas sargaalka lama naxariisto waxaa kooxihii nabaddiidka ahay saakay aroortii hore toban saac iyo bar xilli laada laga soo baxay waxay ku dileen xaafadda isagoo oo xilligaasna loo sheegay inuu shaqa kusii jeedo kooxdu way fakatay ko iyo toban saac iyo baraa la dilay dilka sargaalka ayaa ku soo beegmaya xilli maanta guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo saxaafadda la hadlayey uu sheegay in shacabka muqdisho looga baahan yahay inay si buuxda ula shaqeeyaan laamaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya waa inaan amniga ka wada shaqaynaa oo aan iska kaashanaa amniga hay-adaha amniga gobolka banaadir iyo dadweynaha soomaaliyeedba inay iska kaashadaan siday amnigooda u sug lahaayeen marka amniguna waxaan u baahan yahay inaan gacanbiro ku qabanno oo aan iska rabsanaan loo baahaya annaga hay-adaha amniga wayna noo bilaabatay wada shaqaynta annaga hay-adaha amniga waxaan rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed degmooyinka laamaha waaxyaha tobantiriyaha kulli inay ka qayb qaataan ayaan rajaynaynaa iyo cid kastaoo meel maraysaba oo aragta khalal amni ah cid abuurayso inay ka qayb qaadataan iidan dadka aan ka codsanayn dowlaha soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa caasimada muqdisho degan inay gacmaha isqabsadaan si aan hore ugu gudubno aan uga gudubno maanta kala daadsanaanta iyo habaca jira inaan ka gudubno dhinaca kale kulan ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayay ku ansixiyeen sharciga looga hortegayo dhaqista lacagaha been abuurka iyo maalgelinta argagixisada baarlamanka oo ay soo xaadireen boqol shan iyo konton mudane ayaa waxaa ogolaaday hindisa sharciyeedkan boqol lix iyo soddon halka kow iyo toban ka mida ay diideen sideed kalena ay ka aamuseen sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari oo kulanka maanta shir guddoominayey
imisaa ogol hinjisa sharciyeedka lacag dhaqidda gacanta ha ii taagaan dejiya dejiya imisaa diidan dejiya imisaa ka aamusay dejiya tirada guud ii keena natiijada codaynta waxay noqotay waxaa ka aamustay siddeed waxaa diiday kow iyo toban waxaa ogolaaday boqol iyo soddon iyo lix saa daraaddeed sharcigu ah waa ansaxay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna oo barnaamijkii hambalyadii heesaha waxaa inoo hayaa ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud dhegaysi wanaagsan
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaan filayaa ibraahim oo barnaamijkan hambalyadii heesaha ee toddobaadkan inuu yahay toddobaadkii u dambeeyey ee sanadka laba kun shan iyo tobanka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhegaystayaas maxaad ugu talagashay sanadkan sii dhammaanaya dhegaystayaasheenna waxaan u haynaa heeso ay ka heli doonaan iyo weliba dhambaalladii ay noo soo direen oo aannu halkan uga tebinno oo aannu u ducayno oo waxaan ku idhaahdaa eh, farxad iyo
iyo reynreyn in sanadkan uu ku dhammaado haddii alla idmo kan soo socdana sidoo kale khayrkiisa inuu ilaahayna siiyo waa tahay sanadka waxaanu ku sagootinaynaa dhambaallo fara badan oo dhegaystayaashu noo soo direen waa dhinaca barnaamijkan hambalyada iyo heesaha waa tahay warqadda ugu horeysana waxa ay ka timid xaajiyo faadumo yuusuf nuur iyo caruurteeda oo ay ka mid yihiin alxaaji mursal quule culujoog iyo caruurtiisa aamine axmed quule iyo caruurteeda maxamed axmed quule iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa ubax cali muuse iyo caruurteeda raaxa axmed quule iyo saygeeda siciid axmed quule iyo cali xuseen guuleed iyo fu'aad jaamac aadan faadumo guuleed nuur iyo faysal jaamac aadan xuseen ducaale daahir iyo xaaskiisa korneel axmed maxamed daahir iyo xaaskiisa suldaan maxamed cali geedi iyo xaaskiisa canab idris daahir iyo caruurteeda maxamuud maxamed daahir iyo iidle maxamed daahir iyo nuur maxamuud maxamed dirir iyo xaaskiisa cumar ducaale daahir iyo cabdi faarax daahir isniino maxamed daahir cali ducaale daahir iyo xaaskiisa aamino saxar guufe iyo caruurteeda iyo ugu dambeyntii food saxar guufe iyo caruurtiisa iyo yunis aadan xaamud iyo xaaskiisa dhammaan reer quule reer ducaale daahir reer maxamed daahir reer cali geedi oo kala jooga maraykanka canada britain australia holland jarmalka dubai sweden iyo soomaaliya iyo nairobiba waxay tahaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan cabdifataax maxamuud maxamed iyo sucaad siciid cali oo laba iyo labaatankii bishan disembar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka laba wiil oo mataano ah ugu dhalatay magaalada baran ee gobolka sanaag waxaa loo kala bixiyey garaad cabdifataax maxamuud iyo colhaye cabdifataax maxamuud waxay labaduba u rajeynayaan inay noqdaan kuwii soo weynaada waalidkoodna iyo dalkooda iyo diintoodaba wax wanaagsan u tara aamin aamin ayaan leenahay dhambaalkanna waxau naga soo gaaray hooyo safiyo sheekh iyo waxay yidhaahdeen yasir abuukar iyo adeer cabduqaadir gargaar iyo mascuud shariif barre iyo cabdulaahi salaad cali iyo maxamed daahir cusmaan iyo doctor abubakar sheekh xasan iyo salaaxudiin maxamed cabdi iyo xaaskiisa hani yuusuf maxamed sheekh aadan iyo waxay yidhaahdeen dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin tahniyad iyo heestanba in ay gaarsiiyaan abubakar maxamed cabdi oo loo yaqaano abubakar xaaji iyo waxay yidhaahdeen zakiya abubakar cabdicasiis oo ku aqalgalay amsterdam dalka holland waxaana ay leeyihiin aqalgalkeena allah ka dhigo midaa isku waartaan ee banowda kala siiyo ubad kheyr qaba aniguna aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxaa halkan ka salaamayna baa layidhi marka ugu horreysa daadihiyaasha barnaamijka salaamaha ee v o e da waxaana tahniyadan diraya baa layidhi asxaabta kale ah maamo shukri daahir maxamuud iyo xabsan nuur maxamed iyo hani cabdulaahi tahliil iyo jamiile cabdulaahi tahliil iyo ramla cabdirasaaq yuusuf iyo farxiyo xuseen indhoy iyo nimco sheekh cabdi sacdiye axmed cali nasteexo sheekh cali sundus cabdulaahi sheekh iyo hiba cabdirasaaq yuusuf iyo fardowse faarax gindhe iyo anise cabdiraxmaan cabdulle iyo anas cabdiraxmaan tahliil nimca cabdiraxmaan tahliil iyo maxamed cabdulaahi tahliil iyo daa'uud cabdulaahi tahliil dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad aroos oo kaliya laaba u dirayaan baa layidhi lamaanaha aan kala dhicin garaad cabdiweli xasan iyo gacalisadiisa baa layidhi baqdaad cabdiraxmaan tahliil oo taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bishan disembar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka arooskooduu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan baa layidhi degmada daynila waxaanay leeyihiin gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu faraaxo wiil iyo caano gabar iyo caanana waan u rajaynaynaa baa layidhi waa tahay ibraahimow bal heesta ugu horeysa barnaamijka waxaa moodaaba inaan soo ilaaway oo hadda aan u baahana inaan xoogaa bal aan ku laalaabto si aan ula qabsado sidii wax loo akrinayay sidii heesaha loo soo qabanayay sidii dadka waxyaaba badan baa waxaa moodaa inay igu cusub yihiin maasha maasha la yiri ku celcelintu waxay keentaa in wixii loo barto anaa kaa qaadanaya heesta ugu horeysa dhegeystayaashan usoo qabanayno waa codkii macaanaa ee fanaanka axmed naaji sacad waa tahay axmed naaji saacad heese fara badan oo aada loo jecel yahay ayuu leeyahay marka teed ka soo dhex qabatay heya heyeyeyeya allagayaankiimiyo gabla saasa waa tahay codka macaana fanaanka axmed naaji iyo heesta guurba-ay
baarida hawee geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gogol dhigtaa gabbaatii la qaadan jiray guurkii sida geed ma dharay gayaankii miyuu gablamaa gabdhihii waxay leeyihiin alla gabdhihii waxay leeyihiin raggii godoblay noqdee alla raggii godoodlay noqdee iyagaa goobta xunna dhigay iyagaa goobta xunna dhigay galabtii walba waa aroos galbisna uma baahanee gabley shimbir bay tuntaa guurkii siida geed ma dharay gayaankii miyuu goblamay gabdhihii waxay leeyihiin alla gabdhihii waxay leeyihiin geniyo lacag baan rabnaa alla geniyo lacag baan rabnaa gacmaha kaan suudhi lahayd luqunta kaan gashan lahayd alla gacmaha kaan suudhi lahayd luqunta kaan gashan lahayd guntiina xariira iyo garbasaaraan la iibsan karin alla guntiina xariira iyo garbasaaraan la iibsan karin gogolaan weligeed la arag qolkii ay guddoonsadeen sidaasaa guurkii ku ba'ay raggii goca shay qabaa alla raggii goca shay qabaa gabdhihii way cabaanayaan gabdhihii way cabaanayaan iyamaa godobtaa iskale gefkaasu xagguu ka yimi dadweynu gartooda
guurkii muxuu ku baay baa laleeyahay hadday gabdhihii eh, manaha hadda aan gabdhiya la waxay goyn karin leeyihiin iyo dahab iyo alaabaan la goyn xariir karin iyo waxaan rabnaa jijimo dahaba iyo qaar qoorta laga soo lulo iyo qaar sanka lagu xiray waxaa igu soo dhacaysa mataqaana ibrahino haddiiba intaas aan gabadhii loo hayn waxaan xasuustaa heestay hibo qaado ay ku leedahay hanti nimaan lahaynoon duunyadiisa wax saasa aan xigtadiisa haranayn sidee buu hankiisuba cakrada haliyay dhalay hadal ugu yimaada haddiiba intaas dahabkii gacmaha uu la gelgelinayay iyo gogol yaroo xariiroo lagu seexday iyo intaasba haddaan lahayn
caashay xoogaagii ilmaha lagu kori lahayo markii dahabi aad ku soo gadato hadda dahabku waa hadda la leeyahay dalka lebnaan haddaad og tahay qaxootiga ka socda waxaa la yidhi dahabku waa inay reebaan marka dahabka ibraahimna waa kayd reerkun baa loo kaydinaya meel dheer maga aadayo marka aqalka waxay noqonaysaa in dukaan laga soo amaado markii la aroos baxo kadib dukaanka loo celiyay dahabka waa tahay waa tahay waxaad u baahan tahay ibraahim in laguu dhigo cashar ku saabsan dahabka waa tahay dhinaca dhambaalada dhegaystayaashay soo qoreen oo ay noo soo direen haddaan mar kale dib ugu laabto ibraahim oo dhambaalkan waxaa la yidhi hambaliyo waxaa diraya baa la yidhi faraxad leh waa hambaliyo iyo bogaadin baa la yidhi waxaa halkan ka diraya cabdulqaadir sandheere iyo sakariye saari iyo macalin maxamed weli iyo saleebaan xabiib faarax waxauu ku magac dheeryahay fat jo iyo sidoo kale kabtanka kooxda ajey baa la yidhi star iyo sidoo kale burundi abshir iyo dhammaan ciyaartooyda kooxda almacruuf x baa layidhi s t g ee gobolka mudug ee heerka koowaad baa layidhi seria ada iyo dhammaan sportiska ama asxaabta ciyaaraha ku jirta ee gobolka mudug waxay idhahdeen dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan kabtanka kooxda almacruuf x s t g ahna bay yidhaahdeen saaxiibkeen ciise cabdiraxmaan aw xasan waxa uu ku magac dheeryahay ciise bidiini iyo marwadiisa ditoresa baa layidhi hodan yaasiin cabdi farasleh oo meherkoodu ka dhacay degmada burtinle ee gobolka nugaal waxaana leenahay bay yidhaahdeen noqda labadii isku waara oo ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caanana waa loogu duceeyey annaguna waxaan leenahay aamiin aamin dhambaalkan caasho waxaa uu naga soo gaaray hooyo luul raage guure iyo maxamuud dhagaxuu sabriye iyo waxa ay yidhaahdeen cilmi dhagaxuu sabriye iyo muumin dhagaxuu sabriye iyo xaawo dhagaxuu sabriye doctor hanad cilmi dhagaxow iyo faaduma axmed dhagaxow iyo sahra axmed dhagaxow iyo sagal axmed dhagaxow xabsi axmed dhagaxow iyo cali axmed dhagaxow khatro axmed dhagaxow iyo saagi axmed dhagaxow iyo waxa ay yidhahdeen khatre cali xuseen waxayna dhammaantood jecel yihiin inay taaniid kale iyo laaba ay gaarsiiyaan ayaan axmed dhagaxow iyo waxay yidhahdeen cabdiqaadir shuuriya oo wiil ugu dhashay dalka sweden gaar ahaan stockholm wiilkaas waxaa loo bixiyay yidhahdeen yaasiin waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo yaasiin kii soo barbaara ah oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa manfaca aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacnay ibraahim oo warqadii hadda ugu dambeysay gacanteedaan akhrinayay loogu hambalyeynayay kabtanka kooxda almacruuf x s t g iyo marwadiisa ditoresa hodan saaxiibada soo diray waxay ugu duceeyeen mataqaanaa wiil iyo caano gabar iyo caano anunbaa afkayga barta oo ugu duceeyey laakiin waxay yidhaahdeen wiil iyo caano gabar iyo lacag waan ugu duceyn markaasay fasireen waxay leeyihiin ilaan caanihii hadda lacag unbaa kaa xigta oo miigii lama joogay caanaha lasoo maalanayay oo ama lasoo lisanayay marka waxay leeyihiin wiil iyo caani gabar iyo lacag waan ugu duceynaynaa haddii intaas ilaahay siiyo caanihii waa loo soo gedi karaa reerka marka ma waxay leeyihiin gabadha caanaheeda markii la doonaya lacagaa la iska qaadaya wiilka caanihiisana bilaash waay waa sidaas oo waxay leeyihiin lama joogo xilligii inta moorada la galo inta ri laga soo qabto ama sac laga soo qabto la maali jiray hadda mar haddii la leeyahay caanihii lacag waa waa in la yidhaahdo wiil iyo lacag gabar iyo lacag oo markaas kadib caanaha loo soo wada gado waa siday usoo qoreen waa tahay dhinacii heesaha mar kale haddaan jalleecno dhinacagama usoo tuuraa mar kale heestan adiga maad noo soo qabatid waa tahay waxaan soo qabanayaa hees mar dhowad baan saaxiibaan la sheekaysan waxay gu yidhahdeen caasho adig heesaha waxaad ka heshaa qaraamiga ah oo weliba kuwa kabanka ah markaas waxaan ku yidhi adinku fanaaniinta ad jeceshihiin maxaa ka mid a fanaanka ay markiiba carabka kusoo dhufteen waxaa ka mid a waxay yidhahdeen fanaanka cawaale aadan marka nasiib wanaag barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna uu ku jiraa cawaale aadan heestiisa indha caashaq
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indha cashaqoo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane mana indoora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane uba xordino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indhacashaqoo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane ammaane indooda jacaylka adkeeye kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos kala ammaan mudane ubax ordino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayan isdoortaa ehelku taamaa arooskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la uuntaa ubax udgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaa ubakaylesii u adeegasii inamiya gabdhaba adeecasii u adeegasinamiyo gabdhaba adeecasiadamaaligi arsaaqnasi ummadkiyo dooqa ilwaadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane labaka ilaalsha nacabka irdhiyi dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyiyo hiddaha asalka awlaadka tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystay baa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsha oo islaamnimo baray ammaan mudana malkiyo dooqa ilwaadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalsha nacabka irdhiyi dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyiyo hiddaha asalka awlaadka tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystay baa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsha oo islaamnimo baray ammaan mudana bal eega eega eega ubaxani bal eega bal eega eega eega abkoo ila eega bal eega eega eega ambaqaad ka jacay bal eega eega eega abkaystay eega bal eega eega eega awayu ahaatee bal eega eega eega abood kuma ee eebo o o o eebo o o o eebo ubakaylesi eebo u adeegasi eebo inamiya gabdhaba eebo adeecasiarsaqnasiubadkaylesi u adeegasi inamiyo gabdhaba adeecasi adamaaligi arsaqnasi ebow ebow ubadkaylasi ebo ebow arsaaq waa saxsi ebo ebow ubadkaylasi ebo ebow arsaaq waa saxsi ebo ebow ubadkaylasi ebo ebow arsaaq waa saxsi ebo
codkii macaana ee cawaare aadan iyo heestiin dhacaashaq intaas haddaan kaga gudubna caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray axmed tayo qaran waxaan halkan ka salaamayaa buu yidhi dhammaan bahda v o a gaar ahaana daadiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha sidoo kale waxaan ahay buu yidhi oo salaanta ila diraya cabdicasiis caydiid yemani iyo axmed naasir faarax iyo cabdirasaaq good nuur iyo waxa ay yidhaahdeen cabdiqane cabdulaahi axmed iyo cabdiraxmaan sheekh xasan sheekh axmed iyo cabdiqaadir ciid baay iyo waxay yidhahdeen maxamed aadan ismaaciil jiglan iyo mahad xasan xuseen geele iyo qadar cabdirasaaq iyo maxamed british iyo waxay yidhahdeen yaasiin jaamac cali iyo cabdiraxmaan hiiraan iyo maxamed xasan juba iyo faysal maxamed xasan barkhad cumar iyo xasan cowke dhammaan waxay yidhahdeen asxaabta waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraxmaan axmed ilsar iyo waxay yidhahdeen marwadiisa muna cali axmed oo meherkood uu ka dhacay ceregaabo waxaana ay leeyihiin guur qeyr qaba inuu meherkaas idin horseeda ayaan eebeda kaga barayna aniguna aaminayaan raacinaya dhambaalkanna waa dhambaal aad u kooban waxaa soo qoray injineer jawaari cabdi waxaan halkan ka salaamayaa buu yidhi oon tahaniyad uga dirayaa saaxiibkay doktor maxamuud sulaymaan iyo marwadiisa kowsar cabdulaahi oo ku aqalgalay tobankii bishan disembar ee sanadka laba kun shan iyo tobanka waxaanay ku aqalgaleen buu leeyahay magaalada dhuusamareeb buu yidhi ee caasimada maamul goboleedka galmudug ducada waa xaggiina bay idhahdeen labadaasi aqalgalay kowsar iyo doctor maxamuud waxaanu u rajaynaynaa aqalgalkooda in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin aabe cumar aadan iyo adeer shucayb aadan iyo cabdinuur cumar aadan iyo cabdikariin cumar aadan iyo cadow cumar aadan mustafe cumar aadan iyo cabdisalaan cumar aadan hooyo owliye cali sheekh iyo ciise gawaan maxamed iyo maxamed cali kome iyo cabdulaahi cali dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan maxamed cumar aadan iyo waxa ay yidhaahdeen siciido maxamed cali muumin oo arooskooda uu ka dhacay degmada bardaale ducaduna waxaa gena arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo waxaana aan idin leenahay eebbahedin kala siiyo owlaad kheyr qabta waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray doctor maxamuud axmed maxamed shiine iyo doctor yaasiin carab iyo doctor cusmaan diiriye iyo doctor nureyn iyo maxamuud xuseen farjar qadar maxamuud cumar iyo waxay yidhahdeen saciid cabdi xuseen cawk loo yaqaan iyo aadam yuusuf kaahin iyo jibriil jaamac ismaaciil iyo ibraahim xirsi axmed iyo saciid cabdi cusmaan jango loo yaqaano iyo jaamac cabdi cusmaan iyo maxamed xuseen farjar liyaas nuur cabdi iyo dhammaanba shaqaalaha manhal hosbitaal hargeysa waxayna hambalyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan kal iyo laaba mudane maxamuud nuur odowaa iyo marwe hibe cabdi idaan oo arooskooda uu ka dhacay bay yidhaahdeen magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigakii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin bal heesta saddexaad ee barnaamijka ibraahim waad noo haysa toddobaadkan waxaan la ooyaa la ooyaa aawadaa isma arkaynina ayaantan miyii imaatido
waa aaway hee taasaan umalaynaya codkii aad iyo aad ayaad u garatay waa faadumo qaasim hilowle codkeedii
waa tahay aawaye inankii saarkoon intaas haddaan kaga gudubno dhambaalkan waxa uu caasha naga soo gaaray maamo shukri daahir maxamuud iyo xafsa nuur maxamed iyo hane cabdulaahi taaliil iyo jamiila cabdulaahi taaliil iyo ramla cabdirasaaq yuusuf farxiya xuseen indhoy iyo namco sheekh cabdi iyo sacadiye axmed cali iyo nasteexo sheekh cali iyo sundus cabdulaahi sheekh hibe cabdirasaaq yuusuf iyo fardowsa faarax gindhe iyo anisa cabdiraxmaan cabdulle iyo anas cabdiraxmaan taaliil iyo waxa ay yidhaahdeen nimco cabdiraxmaan taaliil iyo maxamed cabdulaahi taaliil iyo daawud cabdulaahi taaliil dhammaan asxaabtaasina waxay jecel yihiin inay taaneed kal iyo laaba gaarsiiyaan oo heestan ay la dhegaystaan garaad cabdiweli xasan iyo waxay yidhaahdeen baqdaad cabdiraxmaan taaliil oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho degmada daynile waxaana ay leeyihiin gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax wiil iyo caana gabar iyo caana ayaan eebid kaga baryana aamin ayaan leenahay aamiin aniguna aanu raaciyo waxaa halkana tahaniyada dhalasho ka daraya baa la yidhi asxaabta kale ah kamaal qaasim cali iyo abuukar falaata baa la yidhi iyo maxamed zayn aadan al tunjuraawi baa la yidhi iyo sidoo kale cabdalla bile iyo caasho yaasiin iyo maxamed baraka aadan saalax iyo bashiir suugi dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yidhi britain soomaaliya sacuudiga jaad iyo suudaan waxaana ay tahaniyad dhalasho u dirayaan lamaanaha kale ah bay yidhaahdeen cabdisamed cabdiraxmaan iyo marwadiisa asma xuseen oo wiil ugu dhashay magaalada london ee waddanka britain wiilkaasi weli magac looma bixin baa la yidhi oo weli magac bixintii iyo xulistii baa socota baa layidhi hase haatee waxaan leenahay bay idhahdeen soo barbaaroo noqo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo waalidkiisba wax wanaagsan u tara aamiin aamin ayaan leenahay dhankii heesaha ayaan ku noqonaynaa caasho xaggaaga ayaan u soo riixay waa tahay xaggayga haddaad u soo riixda heestan inaan magac keliya ku sheega ibraahinow maba iga kaafisaba haye magacyo badan bay leedahay waxay leedahay salkuu dhigi ayaan kuye samir aan lahaano haygu samir daraanin adigoon sal fududaana salugin waayaha halaysu sabro fanaanin badan baan qaada heestani laakiin middan aan soo wadnaa ama dhegeystayaasha aan u hayno waa codadka macaan labada fanaan aamine cabdulaahi iyo fanaankii axmed gacayte
sugan waxaana hayso heyo wala sambabaday qalano wadnahay sarano dhiiga saydinaaye afla saqayban siday tahay dhallaan sabaalaynayaaye sambabaday qalano wadnahay sarano dhiiga saydinaaye afla saqayban siday tahay dhallaan حدو سمير وحرلا أما أسرقنا كان حدو حدو سمير وحرلا أما أسرقنا كان حدو عضو صعائب وحرن أبسنا يولي أما سرير وعدي أما سرير
alailah waxaan filaya inaad ka hesheen heestaasi isu samir codadkii axmed gacayte iyo aamine cabdulaahi dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray ardada jaamacadda kobkay gaar ahaana bahda kuliyadda caafimaadka doctor cusmaan xaaji ibraahim ugaaska iyo doctor cusmaan xuseen cali master okey iyo doctor aadan cabdiraxmaan samaan qalile iyo doctor cabdirasaaq nuur cali duuliye iyo doctor axmed cabdulaahi mashakiye iyo doctoresa sucdi cabdi axmed sucaado hibo iyo waxay idhahdeen doctoresa sucaado geele samatar degan iyo doctoresa farxiyo xaaji ibraahim iyo doctoresa nasro cabdulaahi axmed kiyow iyo doctoresa sacadiyo salaad cabdiraxmaan oo ku magac dheer yidhaahdeen fiihi shay-un iyo doctoresa nimco cabdi axmed nalka loo yaqaano iyo doctoresa hodan cusmaan xasan hodaney iyo profesor maxamed bokolle samaan oo ku magac dheer maad bokool iyo doctor cabdiqaadir maxamed cusmaan shiine iyo mudane cabdi yuusuf cabdiraxmaan jeere dhammaan dadkaasi waxay jecel yihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan doctor axmed cusmaan maxamed shawqi iyo xaaskiisa bay yidhaahdeen doctoresa axaday axmed jinow oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada wadajir waxayna leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqe inaad kala kulataan ayaan ebeedka gabaraynaa iyo wiili caano gabariyacano amiin inta aadan soo qaban ibraahim oo heesta xigto ah bal aan soo qabto dhambaalkan gaaban sida wanaagsanna loo soo qoray quruxda badan marka hore baa layidhi waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijku aanu ka guddoonnay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah farxaan cabdi cumar iyo ciiduruus aadan qowdhan iyo nadiire maxamuud qowdhan iyo aamine cabdi cumar iyo nimcaan dayib cabdi iyo najiib dayib cabdi iyo ridwaan dayib cabdi iyo maxamed dayib xasan iyo maxamed xuseen cali dhammaan bay yidhaahdeen waxaan hambaliyo meher wacan u diraynaa bay yidhahdeen boqorka iyo boqoradda mustafe cabdi cumar iyo afnaan kowthar cali waxay leeyihiin meherkoodaas waxaan u rajaynaynaa inkastoo aanay soo sheegin halka meherkaas uu ka dhacay haddana waxaan u rajaynaynaa meherkaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba aqalgalka waara uu ku xigo ubadka khayrka qabana lagu kala helo wiili caano gabaryo caano aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe axmed cabdi ibraahim iyo hooyo xaliimo cilmi cabdi iyo aabe cali muumin iyo hooyo xabiibo jaamac kheyre maxamed axmed cabdi xaaskiisa ah ubax maxamed siyaad iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan axmed cabdi xaaskiisa ah luul cabdi xaashi iyo caruurtooda iyo namko axmed cabdi iyo caruurteeda iyo nuurudiin cali muumin xaaskiisa duniya cabdi dheere iyo caruurtooda luul axmed cabdi iyo saygeeda maxamed faarax maxamed ciid iyo muxuba axmed cabdi iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo cabdikariin salaad maxamuud iyo raaxa salaad maxamuud cabdiraxmaan salaad maxamuud iyo liibaan axmed cabdi iyo cabdifataax axmed cabdi iyo cabdicasiis cali muumin iyo faadumo ayaan cali muumin iyo waxay yidhaahdeen idris cali muumin iyo hani maxamuud iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo faadumo sheekh saygeeda iyo caruurtooda iyo habaryar maryan ruun cilmi iyo saygeeda iyo caruurtooda dhammaan dadkaasna waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaneed kale iyo laabo u dirayaan cabdikariin salaad maxamuud iyo faadumo axmed cabdi ibraahim wiil ugu dhashay sweden waxaana wiilkaasi loo bixiyey bay yidhahdeen salmaan cabdikariin salaad waxaanay leeyihin allah ka dhigay kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa waafaca ay ibraahino bal heesta ugu dambaysan baan dhinacaaga usoo riixo heesta ugu dambaysa aan dhegeystayaashan usoo qabanana caasho waa had maad u heelin had maad i heelin had maad u heelin nafteyda goorma maaragtay aada carada madaxa iga celine ee si uun iigal aadmiga adaan kaaga soo go'ay walaalow miyaad wax ila qaban calaacalka waa dhammaaday mister calaacal kaloo hara ma jiro haddee rag iyo dumar mar haddii ilaahay isugu dawgalay waa la isdaba dhigay soo ma ogid weliba dumarkaaba usii badanay leeyihiin dhallinyarada qaarkood haye oo maxaa taa lagu cadday ibraahim waa tahay heestaasi hadmaad ii hiilin ayaan ku soo gabagabaynaynaa iyo codka axsaab cusmaan intaan marka la kulmayno ibraahino waxaan dhegeystayaashana uga tegaynaa sidaas iyo sanad wanaagsan
bahdayada v o a dhammaanteedna sidaasay idinkaga tegayaan waa maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan idinla sidaas iyo galab wanaagsan intaynu toddobada fiidnimo kulmi doono